wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya in shil gaari oo khasaare dhaliya uu ka dhacay mid ka mid a ismaamulada ku yaala gudaha waddankaas inta la xaqiijiyay toddoba ruux oo isqoys ah ayaa ku dhintay shilkan oo si gaara kaga dhacay magaalo lagu magacaabo naivasha ee ismaamulka nukuru ee dalka kenya shilka ayaa dhacay habeen hore iyadoona dadka ku dhintay ay kala ahaayeen afar caruur ah iyo saddex qof oo waaweyn ah sawiro lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya gaariga shilka galay iyo khasaaraha adag ee ka dhashay halkaasi dalka kenya ee dhacaqaaradda weyn ee afrika ah ayaa ku badan shilalka gaadiidka noocan oo kale ah ismaamulada waddanka kenya ee ugu shilalka badan ayaa kisumu iyo nukuru oo ah ismaamulada ugu waaweyn ee ku yaala waddanka kenya kuwaasoo bil kasta laga soo diiwaangeliya shilaal geysta khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed ciidamada booliiska ee waddanka kenya ayaa shaac ka qaaday in shilaalka ceenkan oo kale ah ee kusoo laabta dalka ay u sabab yihiin wadayaasha kaxeeya gaadiidka oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan kuwaasoo darowalka marka uu kaxaynayo gaariga uu halis ugu jiro inuu shil galo mana jiraan waxa ay ka qabtaan ciidamada booliiska ee gudaha waddankaas shilalkan kusoo laabtay gudaha dalkaas